الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسليما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo dhammaantiisba caawa aan ku falanqayn doonno duulaankii inqimaasiga ahaa ee mujaahidiintu ay ku qaadeen xarunta madaxtooyada kooxda ridada soomaaliya ee magaalada muqdisho haddaba qodobada barnaamijkeenna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo caawa bayaan ka soo saartay duulaankii inqimaasiga ahaa ee mujaahidiintu ay ku qaadeen xarunta madaxtooyada kooxda ridada soomaaliya kaasoo lagu faahfaahiyey khasaaraha cadowga lagu gaarsiiya duulaankaasi inqimaasiga ahaa barnaamijkeenna ayaan kusoo gudbin doonnaa bayaankaasi oo dhammaystiran haddaba yaa laga xusi karaa xubnihii murtadiinta ee lagu dilay howlgalkaasi iyo kuwii lagu dhaawacay duulaankii inqimaasiga ahaa ee mujaahidiintu ay ka fuliyeen xarunta villa soomaaliya maxay kooxda ridada soomaaliya uga dhigan tahay duulaankan maxaase cilaaqo ah oo u dhexeeya weerarka mujaahidiinta iyo duulaankii murtadiinta ay iclaamiyeen ayna kusoo qaadeen wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya waxaa sidoo kale barnaamijkeenna aan kusoo gudbin doonnaa codad aanu ka duubnay halyeeyadii inqimaasiyiinta kuwaasoo fariimo adag ka soo diray hoteelka villa rosa oo ku yaala madaxtooyada kooxda ridada soomaaliya barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonnaa qodobadaas iyo qodobo kale ayaan ku falanqayn doonnaa barnaamijka waxaana igala qaybgelaya walaalaha bashiir muxiyidiin abu ayman faysal mahad soomaali faysal xasan cali iyo maxamed xasan alfaatix waa mar kale iyo barnaamijkeenna faafareebka wararka
مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره لا يملك غير حجاره ألف الإذلال وقاما ينسج بالعز فخارا كطريد سئم دجاه ومضى يستجلي نهارا كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مداره لم يرضى الدنيا داره كلا والبغي جداره كالسيف كالريح كالموج غزاره عادم كالخيل كالليل كالرعد شراره غاض كالسيف كالريح كالموج غزاره عادم كالخيل كالليل كالرعد waa hagaag intaan u gudagelin falanqaynta barnaamijkeenna markan aan eegno xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa caawa bayaan ka soo saartay duulaankii inqimaasiga ahaa ee mujaahidiintu ay ku qaadeen xarunta madaxtooyada kooxda ridada soomaaliya ee magaalada muqdisho bayaankan waxaa lagu faahfaahiyey khasaaraha cadowga ku gaaray duulaankaasi inqimaasiga ahaa haddaba bayaankaasi waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen bashiir muxiyidiin abu ayman aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad bismillaahi araxmaani araxiim bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa cinwaan looga dhigay faahfaahin weerarka madaxtooyada riddada ee muqdisho shanta jamaadul awal kun afar boqol afartan iyo afartii hijri kuna beegan siddeed iyo labaatanka nofembar sannada labada kun laba iyo labaatanka bayaanka ayaa ku bilowday sidan iyadoo laga duulayo amarka allaah ee ah in lala dagaalamo cadowgiisa lana difaaco diinta islaamka waxay ciidamada mujaahidiintu xalay fiidkii weeraro qorsheysan ay la beegsadeen xarumaha riddada ee ku yaala magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta madaxtooyada iyo agagaarkeeda weerarada mujaahidiinta oo isugu jiray isishaadiyo iyo inqimaasiyo ayaa si gaar ah loola bartilmaamaysaday qeybta bari ee madaxtooyada riddada ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ku yaalaan dhismayaal dhowr ah oo ay ku dhuumaalaystaan mujrimiinta ugu waaweyn madaxda riddada ah bayaanka oo sii socda ayaa lagu yidhi ciidamada mujaahidiinta ah ee fuliya weerarada ayaa allaha fadligiis kadib si xirfadaysan kuna dheehan tahay khibrad iyo xeelad kaga gudbay dhammaan kontaroolada faraha badan ee uu cadowga ku daadiyay waddooyinka muqdisho waxayna ciidamadii mujaahidiinta ee duulaanka ahaa gaareen goobihii yoolkoodu ahaa halkaas oo ay madaxdii riddada oo qabar moog ah rasaasta ku bilaabeen mujaahidiinta weerarka qaaday oo ka tirsan katiibada istishaadiyiinta ayaa dagaal kula wareegay xarumaha cadowga gaar ahaan halka loo yaqaan villarosa mujaahidiinta ayaa sidoo kale u tallaabay dhanka madaxtooyada halkaas oo ay ku garaaceen madaafiicda iyo rasaas culus bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafiinta oo sii socda ayaa lagu yidhi weerarada ayaa qaatay muddo ku dhow afar iyo labaatan saacadood oo xiriir ah ciidamada mujaahidiintu ayaa fashiliyey iskudayar dhowr ah oo uu cadowgu doonaya inuu dib ugu soo ceshto gacanku haynta dhismayaasha waxayna intii dagaalku socday gacanta ku dhigeen hub iyo saanad ciidan oo ay ka khaniimaysteen maleeshiyaadka riddada bayaanka oo sii socda ayaa lagu yidhi khasaaraha cadowga soo gaaray inta ilaa iyo hadda la xaqiijiyey waa konton iyo laba dhimasho ah iyo soddon iyo sagaal dhaawac ah khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee cadowga soo gaara ayaa isugu jira wasiiro wasiir ku-xigeeno wasiiru dowlayaal agaasimayaal la taliyaal dhanka amniga iyo siyaasadda ah saraakiil ciidan iyo askar intaba waxaa kale oo jira burbur lixaad leh oo soo gaaray dhismayaashii cadowga ee la weeraray xafiisyadoodii iyo gaadiidkii ay isticmaalayeen bayaanka ayaa sidoo kale lagu yidhi qaar ka mid ah ciidamadii mujaahidiinta ahaa ee ka qayb qaatay weerarka ayaa si nabad ah ugu soo laabtay goobihii ay ka duulan tageen halka qaar kalena ay ku shahiideen howlgalka waxaan allah weydiisanaynaa inuu kuwa shahiiday shahaadada ka aqbalo kuwa soo laabtayna uu xifdiyo kuna sugo dariiqa jihaadka ee ay ku taagan yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xurayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka dheeraadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ay ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab balan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون
waa hagaag aad buu u mahadsan yahay walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman ayuu kaasi ahaa oo inoo soo jeedinaya bayaankii kasoo baxaya caawa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee lagu faahfaahiyey duulaankii inqimaasiga ahaa ee ka dhacay xarunta madaxtooyada kooxda riddada soomaaliya ee magaalada muqdisho waa hagaag qaybaha kale ee barnaamijkeenna ayaan guda gelaynaa oo caawa dhammaantiisba aan ku falanqaynayno duulaankii inqimaasiga ahaa ee mujaahidiintu ay ka fuliyeen xarunta madaxtooyada kooxda riddada soomaaliya ee magaalada muqdisho marka hore aan soo dhoweeyo walaalkeen faysal xasan cali oo barnaamijka caawa nagala qaybgelaya faysal ugu horeyntii waxaad nooga warbixisaa sida uu u dhacay weerarkii inqimaasiga ee xalay bilowday bismillaah aad baad u mahadsan tahay ismaaciil dabcan sida ay wax u dhaceen in badan oo ka mid a dhegeystayaasheenu waa ay la socdeen haddii akhbaarteena iyo dhacdooyinkii maanta aanu tabinayna ay si gaara isha ugu hayeen haddiise aan sii faahfaahino allaha fadligii xalay salaadii cishaha markii laga soo baxay kadib ayaa majmuuco ka tirsan guutada istishaadiyiinta allah fadligee waxaa u suura gashay in ay howlgal qorshaysan ka fuliyaan gudaha cumqiga dhulka cadowga ee kadib markii ay ka duseen allah fadligii ee dhammaan jagboyntiyadii iyo albaabadii laga waardiyeynaya xarumaha murtadiinta kadibna bartanka madaxtooyada iyo dhismayaasha ku xiran ayay mar qura xabaddu hal mar iskala shanqartay markii ee hore waxaa dhacay camaliyad istishaadi ah camaliyadda kadibna haliyeeye ayaa gaadiid ka daatay kadibna isku fidiyey meelo kala duwan oo kamid ah aagaga laga galo madaxtooyada ciidamada mujaahidiinta allaha fadligii ee waxa ay gudaha u galeen mandiqadaas sida gaarka ah loo ilaaliyo oo ay adag tahay in dadka caadiga xitaa ay ka gudbaan oo ah meel ay dhiikaaro lagu galo sidoo kalena gaadiidka si aadah loo baaro ee waxaa u suura gashay in ciidamadooda oo hubaysan iyo gaadiidkooda oo miinaysan inay gudaha halkaas ay la gaaraan cadowgana ay halkaas ku qarxiyaan iyadoo xalay oo idil ilaa ee shalay ay xirnaayeen ee wadooyinka magaalada muqdisho ee arrintaas oo dabcan iyaduna argagax cadowga ku abuurtay marka haddii howlgalka aan usoo noqdo mujaahidiintu ee durbaba waxay bilaabeen inay iqtixaamaan xarunta madaxtooyada dhismayaasheeda ee toogashana ay halkaas ka sameeyaan ee waxaa sidoo kale ee qaarkood markii ay taqadumeen oo dhanka madaxtooyada u taqadumeen waxay sii fuuleen qaarkood dhismayaasha ee ku xiran madaxtooyada halkaas ayna toogasho ka bilaabeen ee dabcan dhacdooyinkan iyo sida ay wax u dhacayeen maanta oo idil waxaa tabinayay si gaar ahna ee dadka muslimiinta ugu soo bishaareynayay halyeeyada dhiigooda ku qoriyay guushan iyaga ayaa ahaa dadka ruwaayadda saxda ah ee dhacdadaas tabinayay dadkana la wadaagayay mid ka mid a halyeeyada ee weeraradaas qaaday oo ka mid ahaa weliba majmuucada jugta culus ee ku qornayd garneelada garbaha laga tuuro oo idaacadda islaamiga andalus ay la hadashay wuxuu noo xaqiijiyey in uu ka mid ahaa dadka sida gaarka ah u beegsanayay ee lagu qoray dhismaha madaxtooyada weliba si gaara u bartilmaameysanayay guriga ama hooyga gaarka ah ee uu degan yahay madaxa kooxda ridada soomaaliya ee xafiiska u ah hooyga u ah reerkiisa isaguna ay wada degan yihiin taas oo ku khasabtay in xasan gurgurta isaga qudhiisa lagala cararo goobta oo loo qaado aag kale oo qeyb madaxtooyada ka mid ah oo loo yaqaano villa kambala oo isagana loola cararay ee dadka qaarkoodna waxay sheegeen in god halkaas ku yaala lasii geliyey markii xaaladdu ay faraha kasii baxday marka aan dhegaysano mid ka mid ah inqimaasiyiinta ee howlgalkaas ka qayb qaatay gaar ahaana majmuucada ku qornaa garneelada garbaha laga tuuro ee madaxtooyada beegsanayay oo xilligaas la hadlay idaacadda islaamiga andalus xabad ayaa ku bilawnay markii xabadda ku bilawnay guda ayaa u galnay guda baktiyaal iyo waxaa kaalay iyo gawaaro burbursan iyo guriga burburay markaas ka baad waxaa saban la beegsanay madaxtooye madaxtooyada si toose aaday la beegsaday guryaalkii iyo meeshii qayinkii deganaa ayaa si si toose lagu beegsaday haa anaa ku beegsaday si aadi ah laaifa ayaa ula beegsaday madaxtooye aan ku dhuftay waxay ku dhaceen gurigii qaayinkan lahaa dhaarta beentaa ku dhaartay tooskiis ayaa ku dhaceen kor ayaan ka fiirinaya horta maadada koowaad anaa ku bilaawmada may dhalaaysa gaaladii ka dhaaratay may ka dhaardeen dhaardeen ka dhaardeen dhaartay dhaardeen adag weer weer raaqaayana badole ridaayeen dhaartiisna adigii ka dhaarateen hadaaw unin adigii may dhalaaysa may ayna hadii bil maayna adigii aayda ilaahay aayda ilaahay sheegay may dhalaaysa sayzamuljamu waywalluuna sibir dhabarkana jeedidin adi geegtiisiin baragaasan unin markaati kuena geekna jaben gaala jabsanta inshadaaw adi geek mayralaas dhaarbeena ka dhaarateeno mayralaas wilaayooyinki iyo welay muslimiinta roogan geeka taambateeno roogta inshadaaw unin adi geeka marka suugna madatooydi dadka muslimiinta horta maadada koowaad bashaaraysta geeka gaala jabti agaaita mayralaas mayka suugna guryajo suugna maadada koowaad ahtana mayralaas mayba antoose farxan kudare muslimiin muslimiin geek aragaay toose dhaasin beegsaday mayralaas intiar sindidinya inyar sin jalaay gaala ana mayradaas waliyo waray haysa midhataan gaalkii mayradaas baabuurtee weedan mayradaas waliyo ataqii maka ayaan mudha madi baabur gobol ayana mayradaas ma usdeeta dhaakiyaay waliyo wala ayaan bandhaayne insha allahu gaalana geeka jabtay maysan dhaa mayradaas jaatan sameenanka gaalana geeka jabsunta si mayradaas saadiya angardeena looren insha allahu saasanda halyeygaas wuxuu ka mid ahaa halyeeyada idaacadda islaamiga andalus u waramay ee dhacdooyinka u faahfaahiyey waxaa sidoo kale jiray in xalay oo idil mujaahidiinta iyo murtadiintu ay ku dagaalamayeen aagaasi dhowr jeerna cadowga allah la jebiyey khasaare xoogana la gaarsiiyey markii dambena mujaahidiintu ay isku urursadeen hal dhisme oo loo yaqaano dhismaha villa rays ama villa rosa qofba sida uu yaqaano halkaas oo dagaal xoogan oo malxamada xalay oo idil uu ka soconayey saakayna cadowga allah ee uu iqtixaamaad xoogan ku qaaday balse lagu soo jebiyey mid ka mid a mujaahidiinta oo cadowga isagoo ku faanaya in howlgalka lasoo gebagabeeyey aanu la xirinay ayaa halkaas kasoo takbiirsaday asbaxna wa asbaxa almulku lilaahna halkaas kasoo yiri cadowga allahna argagax iyo rucbi kale ayay ku ahayd aanu dhegaysano isagana codkiisa alxamdulilah alxamdulilah asbaxna wa asbaxa almulku lilahi walxamdulilah rabbi alcaalamiin oo salaas waxdi insha allahu waxaan sheegaynaa meesha kale aan weeranay inaan ku jirno ilaah haddana cadow ilahi subxana wataala isku day walba uu isku soo dayay uu ku jabay taas u dambeysay uu soo weeraray hadda u dambeysay uu soo weeraray uuna ku jabay bakti uu kaga carreey hadda ku bishaaraysan insha allahu muslimiin meel walba u degaan xalay markaa baala ahadii laba sax meelahaas ahayd aan soo weeranay madaxtooyada meesha uu degan yahay xasan gurguurta oo dagaalka ummadda muslimiinta ku laamiyey waxaan leenahay insha allah muslimiinta ha ku bishaaraystaan haddii maxaan ku dhahay walaayaadka islaamka kusoo duulay asaga guriga ilmihiisa u degnaayeen lagu soo duulay oo ah nucda xamar alxamdulilah ku bishaaraysa xamar waxay noqotay furun xalay ilaa saaka waxna dul taagan diyaarad iyo walaayaadka ugu dul wareegaysay anaa nagu dul wareegaysaa aysan gurguursan waxku bashaaraysa maad furan ay tahay annaha furan ka dhigana insha allah ilahi subxana watacaala diintiisana lagu ilahi subxana watacaala xadowgiisana uu jiri doona muslimiintana waxaa ku bashaaraysaan insha allah dhismo la dhaho villa rosa oo madaxtooyada ka mid ah alxamdulilah ilaa xalayna waa haysanaa marsiinta weerar walbana way isku soo dayeen inay maxaan ku dhahay ku ku fashiliyaan ilaahi subxana watacaala jimadiisa maasi jibin karaane way ku jabeen ahaa kasalaas waxa hadda u dambeysay way soo weerareen hawaayo xitaa daaqadaha kasoo daadanayeen ilaahi wuxuu xukmay alxamdulilah inuu ilaahi subxana watacaala rasaabkaanay oo ga dhigay sawaariikh ee ka carareen baktooda iyo maxaan ku dhahay hubkooda ay ka carareen insha allah waxaa ku bashaaraysaan muslimiin allah ayaa ku mahadsan ee dagaalkan afar iyo labaatan sac kadib ayuuna soo gabagaboobay intii uu soconayey mar waliba cadowga xamle ayuu qaadayey wuu soo jabayey maleeshiyaad ayay gudaha uga soo cararayeen qaarkood maleeshiyaadka ay gudaha uga soo carareen ee bakhtiga ah mujaahidiintu rasaasta iyo hubka ayay ka furinayeen hubkoodii iyo rasaastoodii ayna kula dagaalamayeen mid ka mid ah inqimaasiyiinta ayaa isagana ka waramaya bishaarada geed waxaa waaye ilaahay subxaana wa tacaala noo duciyey ilaahay subxana watacaala waxaan ka baryayna inay noo siyaadiyo magaran dhowr jeer aan soo weerareen waa jibinay waa jabeen alxamdulilahi hadda hadda waa jabsiin haa dheriyaashiin waa ka alugsinay waa ku dagaalamaya qofkooda waa waa kasoo qaadanay mid lacad waa ku jirnaa ma marays no qofkii weeraray madaxtooyadina waxaa waay waa garaacnay ilaahi subxaana watacaala noo fududay ilaa iyo dukaankan ku sugannahay guryaalka waa soo dejineen junud ilaahina insha allahu ilahi subxana watacaala waa noo noo gargaaray oo waxaa waay ilaahi subxaana watacaala ayaa ku mahadsan muslimiinta waxaan ugu bashaarayna inay noo soo duceeyaan ilahi subxana wataala noo soo bariyaan ilaahi subxaana watacaala inay taabsadaan oo soo duceeyaan allah subxaana watacaala wuxuu yidhi gaalada sida idin daalima ka daran idin daalima uli allah subxana watacaala wabaata mushrikiina kaafar kama yabatinukum kaafara insha allah tacaala akhi marka waa mashquulsanahay galabta gabaldhici cadowga wuxuu isku dayay in howlgalka ay ku qaadaan xamlo brobagando oo iclaami ah oo ay afka kusoo gebagabeeyaan markii ay qoriga caaradiisa kusoo gebagabin waayeen sidaas si lamid ah haliyii kale oo mujaahidiinta ka mid ah ayaa isagana warbaahinta la hadlay islamarkiiba oo soo hadlay islamarkaana xaqiijiyey in howlgalku uu weli soconayo wuxuuna fariin adag u diray madaxa kooxda ridada soomaaliya oo u sheegay inay hooshu ka weyn tahay sida ay filayaan ama u malaynayaan ee ah in mujaahidiinta laga adkaaday ama ee cududoodii la wiiqay wuxuuna tilmaamay in maanta joogitaankooda madaxtooyada oo hareeraheeda ay ka dhigeen furin dagaal ay ka turjumayso ayna suurad u tahay in aysan jirin awood hor istaagi karta ciidanka allaah ee u dagaalamaya difaaca diinta waxaana mar uu fariin u dirayay murtadiinta si gaar ah madaxa kooxda ridada soomaaliya haliyeygaas isagana hadaladiisa ka mid ahaa allahu akbar allahu akbar alxamdulilah ilaah ku mahadsan bashaaraynaha muslimiinta meel walba ay joogaan inaan ilaahay subxaana watacaala una makiniyey meeshii aan weerarna xalay meeshii ilaa haddana aan joogno ilaahay subxaana watacaala noo nagu ammaansaday ayuu ilaahay subxaana watacaala dheer walba uu soo mariyo ilaahay subxaana watacaala sugnaash noogu bedelay cadow ilaahay subxaana watacaala ilaa iyo tiro fara badan tiro fara badan oo weerar soo sugay hadda u dambeysay hadda ku jibay waa aamusay hadda allahu akbar ilaah ku mahadsan waa weerar saaka uu soo qaaday salaa subaxda soo qaaday ilaa inta uu soo gurgurinayo uu soo dheer walba soo miina soo burburi ismii soo burburi si walba soo yeed alxamdulilah ilaahi subxaana watacaala wuxuu ugu sugay nagu makaanaystay mir sabine ayagoo meesha ugu sugnaad ugu ugu waxbana ayagu joogaan in ilaahi subxaana watacaala uuna makaya inaan dhex dhigno sibtisa u dhahay ilaa hadda waa maqanya marka u kala kaxay ilaa hadda waa maqanya iyo kuwa cusub imaadaha meesha kuwa masalaabanayaan waxaan ugu baaqayaa muslimiinta meel walbo ay joogaan ilaahi subxaana watacaala inay diintiisa u gargaaraan ayna noo soo duceeyaan anaga ilaahi subxaana watacaala dartiisa u baxna wax kale maanu bixin inay ilaahi subxaana watacaala noogu soo duceyn inay shahaada qasana iyo gurguurtana ha ku bishaareyso wax kuwa murug korin balaayaadka islaamka ayaad ku soo baaqday dagaal haddana maanta ku bishaareysa caalamka dad iyo shabaab waan tirtiray waa meel walba aan ka bixiyey ku bishaareysa maanta xamara furun kuwa xamar iska dhaya gurigeedii xaranku uu soo weernay ilaa haddana aan ku sugana alxamdulilah ilaah ku maadan muslimiinta gaxale ee gaalada wax yar hareen ayse sii raacaya laakiin labalaad insha allah maaarintan dadkii lahaayeenna al-shabaab waa la tirtiray waa la ceyriyey waa la baabi'iyey bal ha isweydiiyo maanta nin la baabi'iyey nin la tirtiray ma ka dagaalami karaa madaxtooyada su-aashaas aan u weydiinaa caalamka iyo bulshada dhammaan su-aashaas ha kasoo jawaabaan bal waxaan leeyahay ilaahi subxaana watacaala junuudiisa nahay waa qarsoonaha ilaahi subxaana watacaala midiisa qarsoon lagu dar gurgurta waxaan leeyahay dadka si walba ha soo dejiyay dhammaan digboonta walba ha dhigtay magaalada oo maxasti muslimiinta iyo mida masaakiinta qaraabanaysay jidka aad ka xirtay bukaanka isbitaalada la aajinayana aad jidka ka xirtay ummadda garabka ku xabaalaysa madaadeedana aad jidka ka xirtay aan ku leeyahay annaga ilaahi subxaana watacaala maanta waxaynu soo makinayay intaas oo digboonta aad dhigatay oo dad aad ka dhiisiisay oo ilaahay subxaana watacaala aan isloogu gudbin kuwan shaqaadaan ku lehay ilaahay subxaana watacaala diintiisa adid la dagaalantaane fircoon kuwan shaqaato annagana jidniga ma bixi kartide waxaan ku leeyahay maantadaas masaakiinka jidka jidka u fuuxade maxaan ku dhahay annaga jidnaga maxaa ilaahay subxaana watacaala ana ilaasana ilaahay subxaana watacaala aan garabkeena insha allah waan guulaysanayna anaga waxaana ku bishaaraysataa boqolaal istishaadiina ama warbaahinta iyo sida ay u hadalisay arrintaas dabcan ee walaalo kale ayaa ka warami doona iyaguna waxay ahaayeen maanta waa warbaahinadii khabarka ugu weyn ee ay hadal hayeen dhacdadan ayay ahayd wuxuuna howlgalkan soo bandhigay dabcan isqaadqaadka iyo kibirka shaydaanka iyo in dhagartiisu ay tahay mid aad u liidata waxaana ku dhaboobay qolka allah ina kayda shaydaani kaana daciifa waa tahay aad baad u mahadsan tahay faysal waan kugu soo noqon doonaa markaana aan siiyo walaalkeen maxamed xasan alfaatix oo caawa barnaamijka nagala qaybgelaya maxamed muxuu kooxda riddada uga dhigan yahay wadciga siyaasiga iyo midka amniga weerarka mujaahidiintu ay ku qaadeen villa soomaaliya bismillaah aad baad u mahadsantahay walaalka camaliyadii saacadaha badan qaadatay ee xalay fiidkii mujaahidiintu ay ka bilaabeen hotel kaabiga ku hayo xarunta villa soomaaliya ee kooxda riddadu ay ku shaqeyso ayaa xasan garguurta iyo maamulkiisa wuxuu kaga dhigan yahay dhabarjab weyn oo dhanka amniga ah bilihii lasoo dhaafay wadooyinka muhiimka ee magaalada caasimada ayaa la xiray kumanaan ciidamo ah ee wadooyinka lagu soo daadiyey taliido ilaa iyo iskuuska lambar afar waxaa lagu gooyey dhagxaan shub ka samaysan gaadiidka dadweynaha ay adag tahay inay maraan si ciriiri ah ayaa meelaha qaar lagu marayaa sayidka ilaa iyo dabka gebi ahaanbaba waa la xiray oo lama ogola in mootabajaajta iyo gaadiidku ay maraan marka laga reebo in dadka shacabka halkaas ay ku lugeynayaan kadeed ayay shacabku dareemayeen maalmihii lasoo dhaafay safaaradaha dowladaha saliibiyiinta ee ku yaala xerada xarane ayaa soo saaraya si isdabajoog ah digniino ay ku sheegayaan in weeraro ay dhacayaan laakiin taas waxba uma tarin kooxda ridada oo camaliyaadka mujaahidiinta ayaa magaalada muqdisho si xowli ah kaga socda xukuumadda uu madaxda ka yahay xamse cabdi bare isbuucyadii lasoo dhaafay shirar ayay yeelanayeen waxayna sheegayeen in amniga ay waxweyn ka qabanayaan xasan garguurta sidaan ognahay dagaal uu iclaamiyey kooxdiisuna dagaal ayay ku jirtaa dhan walba ah marka aan nimaadno waaqica siyaasiga ahna tani wax weyn ayay ka bedeli doontaa oo duubadiiba xildhibaano iyo siyaasiyiin aragti ahaan kasoo horjeedo kooxda riddada ayaa bilaabay inay dhaliilaan hanaanka amniga loo maareynayo dhaliisha iyo cambaareymaha ugu daran waxay ku socdaan ninka lagu magacaabo maha salaad oo ah taliyaha shahaadala dirirka waxaa loogu yeero nabad sugidda xubnaha hore ay uga tirsanaa kooxda riddada waqtigii farmaajo ayaa baraha bulshada waxay soo dhigayaan qoraallo ay ku dhalinayaan hanaanka amniga kooxda riddada ee u sugayso magaalada muqdisho weeraradani waxay yimideen xilli xasan garguurta maalmihii lasoo dhaafay uu booqanayay qaar ka mid a gobolada dalka uuna ku hadaaqayay in mujaahidiinta ay ka adkaan doonaan wixii xalay iyo maanta ka dhacayay villa soomaaliya dad badan oo run mooday hanjabaadihii kasoo yeerayay xasan sheekh ayaa runtii hurdada kasoo hambaabiriyeen waxaana banaanka usoo baxay awoodda mujaahidiinta iyo kartida ay u leeyihiin in goobtii dagaalka loogu iclaamiyey ay weeraraan halkaasna ay ku xasuuqaan askar iyo saraakiil ka tirsan kooxda riddada ninkii wasiirka amniga ku magacownaana oo faraci deela ku badbaaday oo isagoo dhaawac ah goobta lagala cararay aad baad u mahadsan tahay maxamed waan kugu soo noqon doonaa markaana aan siiyo walaalkeen faysal soomaali oo barnaamijka caawa nagala qaybgelaya faysal warbaahinada maxalliga iyo kuwa caalamiga sidee ayay u hadalhayeen duulaankii inqimaasiga ee mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho bismillaahi raxmaan iraxiim waa mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad warbaahinta caalamiga ah iyo kuwa gudaha idaacadaha websaydyada tifiyada soomaalida iyo akoonada gaarka loo leeyahay ayaa dhammaantood si isku mid ah u wada tabinaya qabarkan oo safaxaadka warbaahinta ka ahaa toobteenka iyo qodobada ugu horeeya ismaaciil waxaa arinkaasi uu imaanayaa xili dhowaan wasaaradda warfaafinta murtadiinta ay soo saartay go-aan kama dambeys ahaa oo ka dhan ahaa wararka mujaahidiinta la xiriira iyo in warbaahinta aysan tabin karin isla markaana aysan ka hadli karin wararka ku saabsan mujaahidiinta ee magacoodana aan lagu dhawaaqi karin balse alle fadligii maanta qaar badan oo ka mid ah warbaahintaasi oo qalbiyada ka nacab mujaahidiinta ay iyagoo dulaysan ku qasbanaadeen inay baahiyaan wararka la xiriira howlgalka barakaysan ee ka socda hotelka villa rice ee kaabiga ku haya ee dhismaha xarunta madaxtooyada kooxda ridada soomaaliya warbaahin kasta waxaa ku xiran ismaaciilow macaamiil akhristayaal ah ama kuwa dhagaystayaal ah waxayna ku qasbanaadeen in iyagoo ilaalinaya macaamiishooda u baahan qabarkan oo ahaa maanta ee midka loogu hadalhaynta badan yahay ay qasab ku noqotay inay baahiyaan islamarkaana xogta ay baahinayaan iyo cidda ay kasoo xiiganayaanna uu ahaa iclaamka mujaahidiinta ee wararka ay ku faafiyaan mareegaha internetka iyo baraha bulshada ee sidoo kale waxay soo qaadanayeen oo ay isticmaalayeen codadka walaalihii qimaasiyiinta oo iyagu ahaa dadka ficilka sameynayay ee taasi ee waxay ku keentay warbaahinta in halkaasi ay ku buriyaan go-aanadii ahaa lama baahin karo akhbaarta shabaabka iyo wararkooda ee sidoo kale walaalka weerarkan habeenkiisii labaad ka soconaya magaalada caasimadda ee muqdisho ee waa qabarka ugu weyn ee ka jira dalalka dhaca bariga afrika adduunka oo dhan ayaana isha ku haya xilli ay aamusnaan un ay ka soo hartay ee warbaahinta ridada noocyadeeda kala duwan inkastoo galabta qaarkood ay faafinayeen in weerarka uu dhammaaday balse taasi ayaa meesha ka saartay in weli rasaastu ka dhacayso gudaha hotelka ee dadkuna ay maqli karaan hubka noocyadiisa kala duwan ee halkaasi la isku weydaarsanayo oo si weyn looga maqlayay xaafadaha magaalada muqdisho ismaaciilow sidoo kale warbaahintu waxay saacadihii ugu dambeeyey si weyn u faaqidayeen bayaankii ka soo baxay mujaahidiinta ee ka faaloonayay howlgalka barakaysan warbaahinada oo dhan ayaa si isku mid a usoo qaadanayay waxayna tacliiq saarayeen macluumaadka bayaanka lagu sheegay ee ahaa in weli weerarka uu socdo raggu ay si xeeladaysan kaga gudbeen dhammaan ee jidgooyooyinka cadowga u yaalla wadooyinka muqdisho oo ismaaciilow oo uu ku soo aaday xilli wadooyinka magaalada muqdisho ay xirnaayeen waana su-aalaha ugu badan ee la isweydiinayay in xaalad noocaasa iyadoo ay jirto in ciidan sidaas u hubaysan ay xudunta cadowga weeraro ka geystaan islamarkaana ay ilaa iminka haystaan halbowlihii dowladda xasan sheekh ee sidoo kale warbaahintu waxay qorayaan in weerarkan uu albaabada u laabay ee dhammaan xafiisyada murtadiinta ee gudaha madaxtooyada ma jirin wax dhaqdhaqaaq ah maadaama xalay mujaahidiintu ay ku garaaceen gantaalada garbaha laga rido ee ka dhaca qoriga r b g ga ee taasoo dhalisay in xasan gurguurta halkaasi laga saaro iyo mas-uuliyiintii kale ee ku jirtay sidoo kale maanta weerarkaasi wuxuu baajiyey kulan labada gole ee baarlamaanka ridada ay lagu ballansanaa inuu ka dhaco xarunta villa hargeysa ha yeeshee cabsi badan oo laga qaaday howlgalka loo baajiyey kulankaasi ismaaciil waad mahadsan tahay soomaali waan kugu soo noqon doonaa markan aan dib ugu laabto maxamed xasan alfaatix maxamed tani markii kooxda ridada soomaaliya ay iclaamisay duulaanka ay ku soo qaaday mujaahidiinta guul iyo guuldaro maxay xaqiijiyeen ilaa iyo hadda oo la taaban karaa ismaaciil waad mahadsan tahay waqti hadda laga joogo ku dhowaad afar bilood ayuu xasan garguurite dagaal ku iclaamiyey wilaayaadka islaamiga ah isagoo ku sugan magaalada muqdisho wuxuu ku dulbarortay meydkii farxaan qaroole wixii xilligaas ka dambeeyey maleeshiyaadkiisu waxay qaadeen duulaano ballaaran oo ay ku doonayeen inay ku burburiyaan wilaayaadka islaamiga ah ninkan wuxuu adeegsanayay diyaaradaha dagaalka mareykanka iyo kuwa turkiga boqolaal maleeshiyaad ah ayuu soo dagaalgeliyey ilaa haddana guula taaban karo kama gaarin dagaalka marka loo eego weerarada mujaahidiintu ay kala hortegayaan iyo hanaanka dagaalka uu u socdo waxaa moodaa in gobolada dhexe ee bartamaha soomaaliya xamalada xasan gurguurta iclaamiyey ee murtadiinta ay xoogga saaraysay qudheeduna waa isinbirraxatay oo guulo la taaban karo kama gaarin haddii aan ku bilowno dhanka wilaayada hiiraan oo ahayd meeshii ugu darneed ee cadowga xamlada uu kusoo qaaday mujaahidiinta ayaa si adag isaga difaacay bariga hiiraan ayaa la dhihi karaa xoogaa taqadum ayay ka sameeyeen meelahaas qudhoodana weeraro cagmarin ayay mujaahidiintu ku qaadeen cadowga halkaas ayayna ku dileen boqolaal askari gaadiid dagaal ay kaga furteen dhanka deegaanada ku teedsan wadada laamiga isku xirta buulo burdo ilaa iyo degmada beledweyne cadowga si xun ayaa loogu jibiyey maleeshiyaadka bangarafta kuwa macaawisleyda iyo ciidamo murtadiinta xamar ay ka direen oo diyaarada lagu geeyay halkaas wadadaas isku xirta buulo burta ilaa iyo beledweyne halka lagu magacaabo tarajanta mujaahidiinta ayaa ku sugan waxaana lagu dilay tobanaan ka mid ah maleeshiyaadka dagaaladii ka dhacay booco garisyaani nuur fanax ilaa iyo halka lagu magacaabo burdaar si aad ayaa looga itaal roonada cadowga waxayna u wareegeen dhanka degmada maxaas ilaa iyo tardo halkaas ayay ku sugan yihiin weeraraduna waa kuwo joogto ah sida mujaahidiintu ay kaga hortageen cadowgan ee kusoo duulay wilaayaadka islaamiga ayaa runtii ah mid cajiib ah ilaa hadda ma jiro meel uu saydareeyey oo amni iyo deganaansho uu ku joogo dhanka shabeellaha dhexe cadala ayay kasoo baxeen bil ka hor waxay yimideen deegaanka lagu magacaabo masaajid cali guduud oo la ogaa dagaaladii aadka cuslaa ee ka dhacay dhul aan ka badnayn toddobaatan kilomitr ilaa siddeetanka kilomitr ayay soo socdeen waxayna hadda ku sugan yihiin jiidooda ugu horeyso deegaano dhulka xeebta ah meel ku dhow tuulada lagu magacaabo nuur dugle kaas ayayna ku wajahayaan weerarada mujaahidiinta dhanka wilaayada galguduudna wacdar ayay ciidamada wilaayadu ka dhigeen waxaynu ognahay sida cadowga loogu jibiyey dagaaladii ka dhacayay duleedyada degmada dhuusamareeb deegaanka qaayib iyo deegaano kale waxaana la dhihi karaa boqolkiiba sagaashan wax ka badan cadowgu waa uu ku fashilmay duulaankii uu kusoo qaaday wilaayada islaamiga ee galguduud xamlada xoogeedu waxay ka socotay dhanka warbaahinta mas-uuliyiinta kooxda ridada ayaa warbaahinta soo fadhiisanayay waxayna maalin walba sheeganayeen inay dileen boqolaal ka tirsan ciidanka mujaahidiinta runtiina guulahaas afka baarkiisa aan soo dhaafin saaxada ayaa laga dareemay in waxba kama jiraan ay tahay oo warbaahintii ay afka qabteen iyaga ayaana waxay rabaan sheeganayay laakiin warbaahinada qaar ayaa dabagal ku sameeyey hanaanka ay dagaalada u socdaan waxayna bilaabeen inay dhaleeceeyaan kooxda ridada oo ay ku eedeeyeen in guulo aan jirin ay dagaalka ka sheegatay xaaladdu waa sidaas cadowgu waa uu daalan yahay isagoo daalan ayuu ku sugan yahay meelihii uu qabsada qaar halka meelaha qaar uu dib kaga gurtay ciidanka mujaahidiintana allaha fadligiisa meelaha cadowga uu saydareeyo uu qabsado meelaha aan ka fogeyn ay ku sugan yihiin halkaas ayay ku ugaarsanayaan ismaaciil waxaana xusid mudan in dhaqdhaqaaqyada maleeshiyaadka murtadiinta uu aada u yaraado marka ay qabsadaan deegaano ay ku duulaan sababa la xiriira iyagoo ku naafoobay kamaainta iyo miinooyinka mujaahidiintu ay ugu aasaan wadooyinka aad baad u mahadsan tahay maxamed markaan aan siiyo faysal soomaali faysal baraha bulshada si weyn ayaa looga hadalhayay weerarkii mujaahidiinta iyadoo dadkuna ay warcelino ka bixinayeen taagdarida maleeshiyaadka riddada iyo xasaasiyadda uu lahaa weerarkan marka loo fiiriyo mandiqada uu ka dhacay maxay dadku hadal hayeen ismaaciilow waad mahadsan tahay baraha bulshadu ay ku wada xiriirto waa meesha sida weyn looga dareemayay howlgalka mujaahidiintu ay ka wadaan ee dhismaha hotelka villa rice boostiyo kala duwan ayay qorayeen siyaasiyiinta falanqeeyaasha kuwa siyaasadda wax ka sheega dadka wax qora kuwa caanka ah iyo taageerayaasha mujaahidiintuba ismaaciilow waxyaabaha xiisaha leh waxaa ka mid ahaa in baraha bulshada meesha keliya laga warsugayo xaqiiqadana loo soo raadinayo ay ahayd baraha kala duwan ee iclaamkeena uu ku nashrinayo akhbaarta taas oo isla daqiiqadaasi gaaraysa kumanaan kun oo bulsho ah kuwaasi oo kala jooga ee dalka iyo dibaddiisa waxaa sidoo kale ismaaciilow lagu maadaysanayay akoonada taageersan murtadiinta oo baahinayay warar been abuur ah sida in weerarka uu soo dhammaaday oo kale hase ahaatee dadka bijajkaasi ku xiran ayaa runtii laga dareemayay inaysan marnamo rumaysnayn wararka dhinacaasi ka imanaya dadkuna ay fariimo ugu reebayeen in weerarka uu socdo al-shabaabna ay weli ku jiraan gudaha hotelka ay xalay la wareegeen dadku waxay isdhaafsanayeen codadka walaalaha idqimaasiyiinta ah iyo fariimaha ay dirayaan sidoo kale waxaa baraha bulshada lagu arkayay muuqaalo kookooban iyo sawiro laga keenay halka weerarka uu ka socdo iyo afaafka hore ee madaxtooyada kooxda ridada soomaaliya ismaaciil waxaa sidoo kale arrinta xiisaha u sii yeelayay marka baraha bulshada la joogo waxaa ka mid ahaa in xubno ka tirsan ridada oo markii hore weerarka ka soo badbaaday in akoonadooda gaarka ah ay ku soo qorayeen inay nafta ku jirto kana soo badbaadeen xaalad halis ah iyagoo muujinayay xaalad quus ah iyo taagdarida maleeshiyaadkooda howlgalka oo weli socda waxaan dhagaystayaasheenna ku bogaadinaynaa in walaalahooda mujaahidiinta ah ay u soo duceeyaan oo qof weliba fursaddan uu kaga faa'iidaysto si qalbiyan ah uu ugu duceeyo wiilashaasi inqimaasiyiinta ah ee nafahooda u horay ee sidii cadowgaasi ay ula xisaabtami lahaayeen oo toogasho u geysanaya ee xubnaha cadowga ah ee hoteelka ay ku dhaxaystaan waxaana weerarkan sida laga dareemayo baraha bulshada uu ku shaafiyey quluubta kumanaan muslimiin ah oo si weyn ula dhacsan in afka ciidda loo geliyo xukuumadda xasan gurguurte ee sidoo kalena bannaanka soo dhigtay sida ay dhinac walba uga liidan tahay riddada mujaahidiintuna ay u maareynayaan howlgalladooda qorshaysan oo meelo ay adag tahay in la galo ka fulinaya weeraro ee kan la mid ah aad baad u mahadsan tahay walaalkeen faysal soomaali ayuu kaasi ahaa markaana aan siiyo walaalkeen faysal xasan cali faysal muxuu uga duwan yahay weerarkan weeraradii hore ee mujaahidiintu ay ka fulinayeen xarumaha murtadiinta ee magaalada muqdisho muxuuse gooni la ahaa weerarkan waad mahadsan tahay ismaaciil xilliga weerarka uu kusoo beegmay dabcan waa xili xasaasi ah waa xili wadanka uu ku jiro xaalad dagaal cadowga allahna uu dagaal iclaamiyey oo uu dhaartay duulaanna kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga dhanka kalena mujaahidiintu ay dhaarteen oo ay yidhahdeen dhaartaada ayaa inoo dhaara marka waxaa jiray in been iyo brobagando iyo bakhti afuuf la sameynayey cadowga dhaqdhaqaaqa yarka uu samaynayana uu ku kabayey ama uu ku riixayay ama ku tuutaynayey xamlo iclaami ah oo warbaahineed oo aad u ballaaran kana ballaaran xamlada military ay qaadayaan xoogga iyo awoodda ay leedahay xamlada military ay wadaan waxaa ka xoog badan oo ay ku kabayeen xamlada warbaahineed marka wuxuu weerarkan kusoo beegmay iyadoo cadowga uu faraha ka bixiyey robagandadii warbaahineed ee uu sameynayay iyo buunbuunintii iyo faankii uu faraha ka bixiyey marka qofka markuu sidaas u faano oo wuxuusan ahayn dadka usoo bandhigana tan oo kale marka ay ku timaado wax kaga daran kagana xanuun badan maleh oo dabcan wixii ay soo dhodhoobayeen ee brobagando iyo dacayaad ay fidinayeen ayaa mar qura waxay noqonayaan hal bacaad lagu lisay sababtoo ah guulaha ay sheeganayeen ee ugu dambeeyey tuulooyin yaryar oo afar baraako saddex baraako qaarkood shan baraako ay ku yaalaan oo ay ku faanayeen inay qabsadeen laakiin maanta xabaddu halkee bay ka socotaa dhismayaal dhaadheer oo dabaqyo ah oo intaasoo biyaano ka kooban oo goobihii ay isku haleynayeen ee amnigooda ay ku ilaalinayeen ah ayaa dabcan lagu dul dagaalamaya oo la burburinayaa dagaalkuna oo ku soconayaa meel ka dambaysa madaxtooyada iyo hareeraheeda oo ay ku nabadgeli karaan oo aysan jirina way ogaayeen maantana way ogaadeen in meeshii xitaa aysan ku nabadgeli karin marka waxay taas mar qura nuxuusisay oo ay mar qura baabi'isay oo ay tirtirtay dacaayadii iyo brobagandadii ay wadeen maalmahan oo adduun weynaha oo idila ay halmar ka horceeboobeen weerarkan marka marxaladda uu kusoo beegmay ayuu kaga duwan yahay weeraradii hore waxaa sidoo kale uu kusoo beegmay iyadoo baahi weyn loo qabay jawaab celin noocan ah sidaan ka warqabno dagaalada hadda soconaya ee cadowga uu soo qaaday culayska ugu xoogan wuxuu saaran yahay maktabka jeyshka oo ah dadka difaacaya oo dafcinaya xamalaadkan cadowga uu soo qaaday oo iyaga ayaa ku jira difaacii la difaacayay dhulka wilaayaadka islaamiga iyo daarta islaamka ee cadowga uu kusoo wajahan yahay marka jeyshka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee culayska ugu xoogan ee xamlada cadowga uu soo qaaday uu fuulayna inay dareemaan dhiirigelin inay walaalo haystaan inay haystaan makaatibtii kale ee camalka oo garbahooda taagan oo maanta howshan maktabka jihaaska amniga ee mujaahidiinta uu xaqiijiyay ay tahay mid kale oo xoojinaysa dagaalka jeyshka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku jiraan dhanka kalena macnawiyaadka u dhisaysa dadka muslimiinta ah in mucaadalada dagaalka laga saxo ee magaalada muqdisho furimaha dagaalka iyo jabhaadka dagaalka waxyaabaha ka soconayana halkaas laga soco oo dagaalku isdhammaystiro sidoo kale muqdishona inaysan dareemin amni iyo xasilooni inta wilaayaadka islaamiga ee dhulka daarta islaamka ee sharcada islaamka lagu maamulayo aysan nabadgelyo iyo xasilooni ay haysan marka allah ayaa ku mahadsan waxaa kaloo waxyaabaha uu kaga duwanya kamid a in muqdisho weerarkan uu kusoo beegmay iyadoo ay ka jirtay feejignaan amni halkii ugu sarreysay wadooyinkii oo idin la xiray sidaan hore usoo sheegaba jidadku ay xirnaayeen mas-uuliyiinta qaarkood laga celinaya wadooyinka oo aan loo fasixinin iyadoo sidaas ay tahay in maanta madax tooyadii la gaaro madax meel ka sarraysa ma jirta halkaas la beegsada iyaduna dabcan saameyn aad u xoogan ayay lahayd waxyaabaha la hadalhayay ayayna ka mid ahayd wuxuu sidoo kale ugu duwan yahay in uu weerarkan xoojiyey macnawiyaadka dadka muslimiinta ah oo muddooyinkai u dambeeyay warbaahinada cadowga oo idil ay qalbigooda dhaawacayeen warar been abuur ah oo aanu waxba ka jirin ay u tabinayeen mujaahidiintu ay ka dhigayeen wax la tirtiray aragti noocaas oo kaleha oo aanu waxba ka jirin oo socotay ayuu weerarkan hal mar qamciyey allah fadligii marka sidee buu ku qamciye wuxuu ku qamcin karaa malaayiin muslimiina ayaa magaalada muqdisho ku nool haddii xalay ilaa maanta ay maqlayeen daryanka hubka culus iyo garneelada garbaha laga tuuro iyo hubka iyo wixii dabaabaad cadow u wato halkaas lagu garaacay lagu dagaalamayay qofka muslimka ah shanqarta halkaas kasoo yeeraysa isagu uu goobjoog u yahay warbaahin usoo tabisaana uusan doonaynin wuxuu yaqiinsanayaa in awoodda mujaahidiintu ay tahay weli halkii iyo meel kasii saraysa brobagandada cadowgana middan ayuu kaga qalbi qaboobayaa oo uu kaga caafimaadaya midkii munaafiq ahaa ee aragtidaas iyo dacayaadkaas cadowga uu bunbuuninaya run mooday islamarkaana doonayay inuu nifaaqiisa bannaanka la yimaado dabcan waxyaabaha la yaqaano ee culimada sheegaan waxaa ka mid a in mar kastoo awoodda muslimiinta inay daciifta ee munaafiqiinta u maleeyaan nifaaqooda ay bannaanka soo dhigtaan ayay soo daahirsadaan in badan oo munaafiqiina marka oo nifaaqooda bannaanka soo dhigan lahaana weerarkan wuxuu ku noqonayaa dharbaaxo iyo dhabarjab marka dadka muslimiintana macnawiyaadkooda ayuu aad u xoojiyey gudaha muqdisho oo keliyana ma ahan dadka muslimiinta soomaalidu maanta aad ay u isticmaalaan aalada internetka iyo baraha bulshada dad badan ayaa maanta ogaanaya heerka awoodda mujaahidiinta ay u leeyihiin inay cadowgooda beegsadaan waxayna ku ogaanayaan ama ay ka ogaanayaan ama usoo sheegaya oo usoo tabinayaan raqman can unuufihim usoo tabinaya isla saxafiyiintii iyo wariy qorshayaashii brobagandada intaan la egfaafinayay sababtoo ah waa wax aysan qarin karin macaamiisha iyo dadka ku xiran iyo dhageystayaasha ay haystaan kuma qancin karaan muqdisho ayaa nabada iyadoo dabaabaad iyo garneelada garbaha laga turiyo r b g laysku garaacayo marka way ku qasbayin inay soo sheegaan marka maanta waxaad arkaysaa dad badan oo muslimiinta ka mid a oo bishaaraysanaya isu sheegaya in maanta wixii la sheegaya aan waxba ka jirin mujaahidiintuna isku dayadii cadowga muddooyinkan uu sameynayay ay ka bixiyeen jawaab adag oo waafi ah marka haliyada islaamka si gaara jihaaska amniga ee mujaahidiinta guushan uu xaqiijiyey waa guul dhammaystiraysa xamlada dafciga ee mujaahidiintu ay ku dafcinayaan dhaqdhaqaaqyada iyo gulufka cadow uu wado marka hore waan u hambalyaynayna jazaakum allahu khayr aljazaa waxaana insha allahu tacaala kusii dhiirigelinayna inay sii wadaan qof waliba oo mujaahidiinta ka mid a ama dadka muslimiinta ka midana waxaa la doonayaa inuu ka qayb qaato dagaalka maanta lagu beegsanayo cadowga meel waliba iyo jiha walibana looga bartilmaameysanayo islamarkaana wax waliba ay mujaahidiinta la wadaagaan hadday tahay macluumo haddii ay garanayaan niqaatu dacfi ama qumeelo liito oo cadowga laga beegsan karo haddii ay hayaan afkaar iyo talo in qof waliba uu soo bandhigo mujaahidiintana usoo gudbiyo si cadowgaas looga faa'idaysto xanuun adagna loo gaarsiiyo inay maanta murtadiintu soo dhiiradaan oy ku dhiiradaan daarta islaamka iyo wilaayadka islaamigana dabcan waa wax aanan la aqbali karin waana qof waliba inuu ka qaataa kaalintiisa oo uu soo sheegaa murtadka uu yaqaano halka uu joogo haddii la bartilmaamaysan karo haddii la cunaqabatayn karo iyo wax waliba oo lagu beegsan karo ama haliyeyada inqimaasiyiinta ee weerarkan fuliyey maadaa aquulu biwasfi maa qaamuu bihi cajaza albayaanu wajafat alaqlaamu ajarkiina iyo abaalkiinaba allaha weyneeyo maanta waxaad kor u qaadeen madaxa muslimiinta waxaadna soo bandhigteen liidnaanta dhagarta shaydaanka iyo halka ay la eg tahay isqaadqaadkii iyo isbuufintii uu isbuufinayay markii aad dhiiggiina guushaas ugu qorteen allaha idinka raali noqdo dembigiinana allaha dhaafo waxaana dadka muslimiinta ugu baaqaynaa inay haliyadaas u duceeyaan kuna dadaalaan sidii dariiqooda loo dhammaystiri lahaa aad baad u mahadsan tahay faysal xasan cali ayuu kaasi ahaa guud ahaanna caawa intaas ayaan ku hakinaynaa barnaamijkii faafreebka wararka oo guud ahaantiisba caawa aan ku falanqaynay duulaankii inqimaasiga ahaa ee mujaahidiintu ay ku qaadeen xarunta madaxtooyada kooxda ridada soomaaliya ee magaalada muqdisho barnaamijkan waxaa igala qaybgalay walaalaha kale ah bashiir muxiyidiin abu ayman faysal xasan cali faysal mahad soomaali iyo maxamed xasan alfaatix intaa mid la mida barnaamij caynkan oo kale aan ku kulmi doonno insha allahu tacaala waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحمى